iskahorimaadka ka dhacay degmada buurhakaba ee gobolka baay ayaa u dhexeeya ciidamo taageersan maamul dhowaan dowladda koonfur galbeed ay geysay degmada buurhakaba iyo mas-uuliyiin horey halkaasi ugu sugnaa kuwaasi oo markii is casilay guddoomiyihii hore odayaasha dhaqanka si kumeel gaar ay halkaasi u geeyeen ilaa saddex ruux oo mid ka mid a uu shacab yahay ayaa ku geeriyooday dagaalka waxaana ku dhaawacmay in ka badan shan ruux sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan degmada buurhakaba ee gobolka baay khasaaraha dagaalka ayaa intaasi ka badan kara maadaama weli dagaalku uu socdo oo aysan jirin cid kale dhex gashay dhinacyada dagaalamay maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray khilaaf soo jiitamaya oo u dhexeeya guddoomiyaha cusub maamulka koonfur galbeed ay degmada buurhakaba u magacowday iyo mas-uuliyiintii horey halkaasi ugu sugnaa odayaasha dhaqanka iyo xildhibaanada koonfur galbeed ee degmada buurhakaba ka soo jeeda ayaa maalnimadii shalay shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada baydhabo waxay kaga hadleen xiisada ka dhalan karta khilaafka maamulka cusub iyo mas-uuliyiinta horey halkaasi u joogay xiisada kasoo cusboonaatay buurhakaba ayaa kusoo beegmaysa xilli degmadaasi ay ka jiraan dhibaatooyin kala duwan oo dhanka bini-aadamnimada kuwaasi oo wax ka qabasho u baahan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo